أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon meydadka dad soomaali ah oo isku qoys ah ayaa laga helay dhismo ku yaalla magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo shaaca ka qaaday inay kulan la yeelan doonaan madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah oo ka dhacay deegaanno kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya madaxii hore ee kooxda riddada oo eedayn kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex aloosan kooxda riddada iyo jubbaland kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii labiyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix wilaayadda islaamiga ah ee gado oo ku guulaysatay xalinta dagaal uu dhiig badan ku daatay oo degmada luuq ku dhex maray saddex ka mid a beelaha dega degmadaasi wasaaradda difaaca dowladda xabashida itoobiya oo xaqiijisay in heshiis ka dhan ah muslimiinta bariga afrika ay kala saxiixdeen saraakiisha ciidamada kenya iyo itoobiya munaasabad lagu sagootinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus oo faahfaahsan meydadka dad soomaali ah oo isku qoys ah ayaa laga helay dhismo ku yaalla magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkan inoo haya wararka naga soo gaaraya magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar ayaa sheegaya in meydadkooda la helay ugu yaraan lix ruux oo soomaali ah isku qoysna ahaa kuwaasoo degganaa hal guri dadkan waxay eheladooda ugu wardambaysay habeenkii jimcaha kolkaasoo la waayay xiriirkooda sida uu sheegay qof ehelkooda ahaa islamarkaana goobjoog u ahaa dhacdadan afar iyo labaatan saacadood kadib ayaa loogu tegey gurigii ay ka degnaayeen qaahira halkaasoo laga soo saaray meydadkooda sababta keentay geeridooda ayaa lagu sheegay inay neef ahaan u qaateen gaaska cuntada lagu kariyo oo ay ka sexdeen isagoo furan habeenkii xasan xuseen xirsi oo ka mid ahaa eelada musiibadan la kulmay goobjoogna u ahaa dhacdada ayaa faahfaahin ka bixiyey xilli uu warbaahinta la hadlayey sida ay wax u dhaceen isagoo dhanka kalena tilmaamay in dadka dhintay ay dhowaan uun soo degeen dalka masar qaarkood ayaa ka tegay gudaha dalka soomaaliya halka kuwo kalena ay ka yimaadeen waddanka turkiga waxay wuxu dhaceen inina walaalnay oo halkan dhakhtar loo keenay waxaa hayay inanu dhalay iyo inantiisa iyo laba ciyaala dhashay iyo ninka inantiisa qaba ma garat habeenkii markay seexdeen hadala waan ka weynay khad kuma jiraan lambarkoodii si walba haddaan u wacdo ma dhacayo albaabka dad garacda ma furayo markaa waan shakinay adugu dadaal dheer iyo baaditoon dheer oo aanu galnay kadib akhiiran albaabkii waan jabinay lixdii qof oo maydo gurigii dhex yaalaan ugu tagay jimcihii baa cid ugu dambaysay ilaa geli habeenimadii markii jimcuu soo gelayay ilaa yani gelinkii hore jimcaha markan waayey aad baan ugu noqnoqday albaabkan garaacay albaabkan garaacay maqribkii marka ahay ayaan albaabkii jabinay waxaan ugu tagnay dad lixdii qof oo mayda waxay ahaayeen oday iyo wiiluu dhalay iyo inanuu dhalay iyo inantu laba wiilay dhashay iyo ninkii inanta qabay siradu waxaa sababtay gaaska oo furan ayay ka seexdeen marka dowladdu way timi dowladda masar way timi si walba waa loo baadhay ilaa caafimaadkiibaa yimi waxaa la sababay inay gaastaasi guriga ku furantay kadib gar- gaastu markay furanto gurigay qabsataa qofka hawadii buu jiidaya jiidaya jiidayaa dhammaan jirka dhiigga oo dhan bay xidhaysaa akhiiran wadnuhu baa iskaa taagayo iyo neerfaa adigaa dhintay marka odayga iyo inanka uu suxuga u yahay labadaa qof baa yaro galgashay iyo inan yar mooyaane inanta iyo inan yar bartii ay jiifeen bay ku dhinteen iyo wiilkii roonaa ee odaygu dhalay Eh, inanta iyo labada caruuray dhashay waxay kusoo gureen turkiga si ay aabaheed masar ugu hayso Eh, eh, odayga iyo inankuna wadankii bay ka yimaadeen maahan markii ugu horreysay dhacdo noocan oo kale ay la kulmaan soomaalida ku dhaqan oo qurbaha inta badan gaaska cuntada lagu karsado ayaa dhibaatooyin kala duwan lagala kulmaa haddii marka aan laga taxadirin ama markii la isticmaalo kadib aan aan la xirin magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale oo waaweyn oo dalka soomaaliya ayaa si adag xilligan looga isticmaalaa gaaska cuntada lagu karsado balse dhibaatada ayaa inta badan waxay asiibtaa qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan ee gaaskan isticmaala madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaaca ka qaaday inay kulan la yeelan doonaan madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda salibiyadda ee kenya william ruuto oo ka hadlayay shir madaxeedka waxa loogu yeera dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga afrika oo lagu qabtay dalka tanzaniya ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynayaasha uganda iyo soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ay yeelan doonaan kulan ku saabsan xiisadda geeska Between President Museveni, myself, my brother Hassan Sheikh, and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting.
madaxweyne museveni aniga walaalkay xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abey waxaan qorsheynaynaa inaan kulan yeelanno si aan u yareenno xiisadda hadda ka taagan geeska afrika sababtoo ah xasiloonnida soomaaliya waxay gacan weyn ka geysanaysaa xasiloonnida gobolkeenna iyo inay horumaraan oo ay kobac sameeyaan ganacsiyadeenna iyo maalgashatadeennuba for investors and business people and entrepreneurs to thrive.
ruuto ma sheegin goorta iyo halka uu kulanka ka qabsoomi doono balse waxa uu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo si kafool kafool ay isku hor fadhiistaan labada dhinac tan iyo intii uu shaac baxay khilaafkii ka dhashay heshiiskii m o g-ga ee abey iyo biixi ay saxiixdeen isku dayo dhowr ah oo horey ay u galeen dalal ay ka mid yihiin kenya iyo turkiga ayaa dhammaantood ku soo dhammaaday fashil kadib markii itoobiya ay ku adkaysatay go-aankii iyo heshiiskii is-afgaradka ah ee ay la gashay somalilan kaas oo ay ku rabtay inay ku qaadata qayb ka mid a badda iyo barriga soomaaliya khudbado dhowra oo xasan sheikh uu kaga hadlay xiisadda iyo damaca itoobiya ayaa muujinayay in qaadashada itoobiya ee badda soomaaliya aanu waxba ka qabin balse uu si adag uga soo horjeestay heshiis isaga aanu qayb ka ahayn dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo saf ah ku qaadeen xeryo iyo saldhigyo kufaarta iyo murtadiintu kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo baay bakool iyo shabeellada hoose oo wada ah wilaayaad dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee garoonka diyaaradaha degmada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada gedo geesiyada towxiidku waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta w f b ee degmada garbahare oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada dinsoor sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada xudur waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay gudaha iyo duleedka degmadaasi ciidamada mujaahidiinta oo wakhti walba heegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyo weeraro kala duwan oo allah fadligii khasaayar lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta madaxii hore ee kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex aloosan kooxda riddada ah iyo jubbaland cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo hayaa siyaasiyiinta mucaaradka ayaa mar kale eedeymo kulol u jeediyey xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda rajada soomaaliya kaasi oo dhex maquurinaya muwjado siyaasadeed shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda rajada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasan gurguurte uu abaabulayo dagaal ka dhan ah axmed midoobe dagaalkaas oo uu sheegay inuu isku bedeli doono mid beeleed oo halis badan sida uu hadalka u dhigay xasan gurguurte ayuu ku safeeyey nin ku socda siyaasad qaraska xornimo ah wuxuuna mar kale ugu baaqay inuu ka fiirsado dagaalka uu ka abaabulayo deegaanka raaskambooni shariif murtad ayaa si aad ah u dhaliilay tallaabada ciidamada loogu daabulay deegaano ka tirsan gedo iyo jubbada hoose wuxuuna siyaasigani taageero u muujiyey axmed midoobe oo mar kale bishii lasoo dhaafay isku caleema saaray madaxweynaha maamulka shaadala dirirka jubbaland haddii maanta maamul goboleed aad tidhaahdaa lasoo xiro oo waaran u jirto oo ciidan u dirto maxaa dhacaya ii sheegi kara waxaa dhacaya in laysdilo wax kaloo dhici kara ma jira marka in laysdilo guusha ka imaanaysa maxay tahay waana ognaa dalkan sida isu saaran yahay yaa reer hebeley waxaan ahayn miyaa ka imaanaya yaa reer hebeley ma ka guulaysan karnaa kuma guulaysan karna soddonkii sanoo lasoo dhaafay soo kama